safarkaygan ujeediis waxay ahayd waxay ahayd dadkii ama madaxdii ka socotay somalilan ee loo diray caalamka inay kala qayb qaataan qubajoogta somalilan daafaha caalamka xuskiisii tbakimey ayaan ku qornaa dalka finland marka runtii waxaan kala qayb qaatay labayo tobankii bishii may xafladii lagu qabtay magaalada helsinki ee dalka finland waxaan kaloo kala qayb qaatay muxuu ahaa munaasabad aada u fiicnayd uu soo qabanqaabiyey ambasadorka norway oo sidee tobankii may afur ahayd taana waan kala qayb qaatay waxaan kale oo kala qayb qaatay wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan oo lagu casuumay shir ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka norway saddexdaa dacdo ayaan runtii kala qayb qaatay waxaan odhan karaa arrimahaas si fiican noogu soo dhamaadeen xafladaha si fiican noogu dhacday ati afurka si fiican noogu dhacday kulankii aan la yeelanay wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan xafiiska qaabilsan geeska afrika baan runtii qaabilnay waxaanan runtii si fiican ogala hadlay waxa wada soconay aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda liibaan iyo ambasadorka somaliland ee norway iyo ambasadorka ee somaliland ee finland marka runtii waxaan kala hadlay dee warbixin guud baan ka hesnay dalka gaar ahaan intii doorashada ka dhacday kadib xagga macaawiniinkan xooga saarnay dalka inay norway ka qayb qaadato sanduuqa s d f ka macaawinin kale ee ay soo mariso n r c na iyadana runtii waxaan kala hadlay inay macaawin ka koriso oo wadaniyadii soomaalinimadu marka la eego dadka jaleedaha somaliland ee qurbaha jooga inaanay si midaysan aanay xaflad si toban kamid aan wada qaybgelin haddaan tusaale soo qaato norway habeenkii afurka ee si tobanka may ay ahayd waxaa ka soo qaybgalo keliya waxaan caddaynaya daraf kale yuu ahaa finland markaan joogayna runtii wayn aada uga fiicnayd oo mxuu ahaa xisbiyada qaranka ee wadani iyo ucidba way ka soo qayb galeen iyo kulmihii jaanidiba laakiin haddana runtii waa dareemaysay inay wax fara badan ay ku jiraan waraysigii markaan sameeyey jaanidihii local waxaa iga soo baxay runtii arrin baa iga soo baxday waa maxaa keenay inay jaalid somalilan inay kala tagto waxaa ii soo baxday madaxda xisbiga waddani markay la kulmayaan taageerayaashooda degan qubajooga ah waxay aada farta ugu godaan oo warar xun ka sheegaan ama warar aan la jeclaysan ay ka bixiyaan somalilan iyo doorashadii dibasa ka dhacday waxaanay aada u tilmaamaan guuldaradoodii bay eedda saaraan meel kale mar walba oo ay ku sheegayaan inay u sabab tahay inay guuldaraysteen iyagoo ku tilmaamaya in laga eexday in lagaga shubtay in dadiska raaceen inan iyaga loo ogolayn in muxuuah inay madaxnimada yimaadaan waxyaaba caynkaasoo fara badan ayaa runtii aada moodaa inay meesha ay keentay marka waxaan odhan karaa taasi waa qayb muhiima oo kala kaxaysay dadkii reer somaaliya qubaa joogay arrinta madaxda wadani waxaan u sheegi lahaa in ay si wanaagsan oo muxuuaha ila iyaga lacag baa la siinayo taageeryaal bay ku lahaayeenoo markay taageeryaashooda la kulmeen ayay waxay samaynayaan waxa loo yaqaan scapegoat inay eedii cid kale dusha ka saaraan si aan iyaga dhalishi loo saarin madaxdii waddani marka taas waxaan odhan lahaa dee iyagu dib ha isugu noqdaan xisbi ahaan iyagu ha samaystaan guddi madax bannaan oo baadha xisbigu xisbi caan u ahaa magac lahaa sharaf lahaa oo aada u dadaalay muxuu u guuldaraysay dee guddi madax bannaan de weliba jermanku aanu dee magacaabo cid kala magacoodo waynaysa si u ogaadaan arintalabtekeed marka ay ka daayaan malawaalka guddi isla qaantay baan kula kulanay anigii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibaddu oo guddidaas oo qubajoog ah oo isu xil saaray inay isu keenaan qubajoogta kulamadii u horreeyana iminka bilaabay waxaana nin magaciisii nanis ahay hadraawi ayaa runtii ka madaxa waanay xubno somalilan dhexdeeda gobolba ka socda markaa runtii waxaan qabaa in guddaa la soo dhaweeyo arrinka labaad warka wanaagsan somalia waxaa ka mid ah nin muwaadina oo reer somaliland oo carafaad la yidhahdo oo degan dalka norway oo urur samafala leh ayaa wuxuu ku guulaystay inuu mashruuc qaaliya oo ka helo muxua dalka norway mashruucaas oo malaayo ku baxaya oo ah in uu sameeyo wixii la odhan jiray physical educationkii ah in dugsiyada hoose dhexe lagu soo celiyo wixii la odhan jiray b e da oo sidai caruurta loo ciyaarsin lahaa ayuu runtii ku guulaysay marka wuxuu samaynayaa xarumo iyo garoomo lagu ciyaaro iskuul kasta u samaynaya boqol iyo shan iyo soddon iskuul oo ku yaala lixda gobol ee somalilan ugu dambayntii